wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii u dambeeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha dalkeena soomaaliya wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in markaasi guud ahaan cudurka laga helay sagaashan ruux oo markaa ku sugan muqdisho puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle islamarkaana ay sare usii kacayaan kiisaska cudurka koronaha shan iyo tobanka februari laba kun kow iyo labaatan tirada afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey laga baaray covid sagaal iyo toban guud ahaan wadankeena soomaaliya waa kun shan boqol labaatan iyo sagaal ruux waxaana laga helay sagaashan qof oo gobolka banaadir ay ka leedahay lixdan iyo lix ruux halka deegaanada maamulka puntland sagaal iyo toban ruux laga diiwaangeliyey hirshabeelle oo afar ruux ah iyo koonfur galbeed oo hal ruux laga diiwaangeliyey dadka xanuunka uu soo ritay ee coronaviruska laga helay ayaa iyagu markaasi afartan iyo sagaal ka mid a ay lab yihiin halka afartan iyo kowda kale ay yihiin dhadig waxaa ka bogsooday kow iyo toban ruux halka laba ruux ay u geeriyoodeen sida qoraalka wasaaradda lagu sheegay dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay sii kordhayaan tirada dadka u dhimanaya cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya sida ku cad xog ay baahisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya khuburada caafimaadka ayaa rumaysan in soomaaliya ay hadda wajahayso mowjadii labaad ee covid sagaal iyo toban islamarkaana loo baahan yahay in dadka si weyn looga wacyigeliyo khatarta cudurkan uu xambaarsan yahay kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuled qadar iyo wasiirka caafimaadka soomaaliya fawziye abikar nuur ayaa looga hadlay ka hortaga iyo la tacaalidda cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban si loo xakameeyo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban waa in wasaaradda caafimaadka ay qasab ka dhigto xirashada maaskaraha waa in markaasi muddo laba toddobaad ah karantiisho dadka kasoo safra wadanka u k maadaama soomaaliya aysan la tacaali karin nooca cudurka ee ku faafay wadanka ingiriiska toddobaadkan laba qof oo u k ka yimid ayaa laga helay cudurkan kuwaasoo ugu dambeyntiina ugu geeriyooday sida uu sheegay xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ahaa wasiirkii amniga xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan waxay shaacisay in dalka ay keenayso tallaalka si looga hortago faafidda cudurka covid sagaal iyo toban ee saameynta ballaaran ku haya bulshada soomaaliyeed xilligan